بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كستي سين روغدان يو سي كستون اندهيغايتان weliba hawada siin kulana hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay aboodilal ku helaysan ka dheegi doontaan waliba kumid aha madaweyne farmaajo yallo kulmi guddiga dhaqaalo qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddaba maysheni intii madawiinaga dowladda federaalka soomaaliya uu sida kulama guddiga dhaqaalo ee qaranka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ooga barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taasoo kale waliba aysan dheegi doontana madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif hasanow sheegeedan oo geeganka dhawaaqiintiisa iyo musharax aan teegan qabashada xilka madawiinaga maamulka koonfur galbeed markada madawiinaga koonfur galbeed xilligan mayha ka beegi intiuse shaaci intiuse iyo musharax madawiinaga koonfur galbeed xilli sadde bilood iyo ku dhimanta doorashada oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taasoo kale weliba aysan dheegi doontana golo wasiirada maamulka koonfur galbeed oo kulun geeka kuwaalbadi magaalada baydhabo weliba diiradda ku saarana xaaladda ammaanka iyo mashaariic horumarineed oo maalintii shalay laka hergeli ama laka dahfuri magaalada baydhabo iyo smiidan ku faa'iidaysada la haddaba mashruucaasi intay darayra doona xaaladda ammaan ee deegaanada koonfur galbeedna sideeta barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta taasoo kale weliba aysan dheegi doontana madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geega shahaada sharaf guddoonsii madaxda madax ah ankasaray hay-adda u n d b haddaba mutaysadana shahaadadaasi la guddoonsii barnaamijka kulanka warsan iyo kudhugunsada doonta wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo sheegay intii beesi sharci dore iyo unsiina xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya haddaba maysheni intii wasiirka wasaaradda beesada dowladda soomaaliya uu sataaran taasi ku hadala barnaamijka kulanka warsan iyo kudhugunsada doonta taliska xoogga dalka soomaaliya iyo war ha ku saari howlgal iyo ka fulyan ciidamada dowladda iyo haan caddaanka ee qaybo kumidda gobollada shabeellooyinka haddaba may ay warkaasiyo ha saareen barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijka ugu waliba hasiin saaray waana siila dareerii doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaaw ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignamaar baabaahayduu kamiisniya hagalayta taarigdan iyo ka eedanta tuman i shanta bila agosto sanadka lamada kun tuman iyo siyeedka saaxiib yaal weli dhugunsatena qodobada inku weynay barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada gaabshaaw siyeetun iseed dhibic lama aalada life streamka iyo muujido gaagaaban s w iyo hata si toosan inkula dareertan meel kasiisan dunida kuroogdan waliba sanglena saaxiib yaal hamiin fayla waan hamiignamo khamiise galaatuu arbaaniye baahayta ku bilaaboy madawiinaga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weliba uusula kulmay guddiga dhaqaalo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo kulun laqaadadi dhaqaaliyahanada soomaaliyeed ee xubno eh guddiga dhaqaalo qaranka yoogana nkuwada hadalay qorsho guud ee laka kobciyo dhaqaalo dalka soomaaliya madawiinaga dalka soomaaliya iyo tilmaamay intii guddigan uu soo hor yeelan mas-uuliyad culusa waana lagu sugahay intiyo aqoontiyo iyo kibradiyo dhammaantiyo inisjeeyan sidii lunku faa'iidaysado koranqaadowka iyo kobciyowka dhaqaalo dalka soomaaliya yeedoona la diyaari doona siyaasadda dhaqaalo qaranka iyo qorshayaal iyo kaqotomayan horumaryowka kaabyaalka dhaqaalo iyo ku faa'iidaysadowka khayraadka dalka madawiine farmaajo ya sheegay intii dowladda soomaaliya iyo ku kala soonto intii xubno guddigan iyo ha ku dhilaalo doonaan shaqooyinka markaasi lan edmaday maadaama iyo hahulen aqoon-yahno iyo khibrada oo markaasiyo onlayn dhaqaalo dowladnimada iyo saas oo kale mudnaanta siyowka tuulooyinka iyo qorshayaasha iyo markaasi ha diyaariyi doonaan ee la xiriira koobyowka iyo horumaryowka dhaqaalo dalka soomaaliya xubno guddiga dhaqaalo qaranka ee markaasi la kulmi madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya yaa aan kama hadnaqay sidii yohandhowaayan iyo dhiirigelinta uusan suubi madawiinaga qaranka dhaqaalyahanadan yo ballanqaadih antiyo dadaal dheerah yo ka bii doonan sidiyo cilmi baaris xog cururiyoyo unka suubii lahaayeen dhaqaalo dalka waana unku gudbii lahaayeen tillaabooyinka walku oolka ee oo koran qaadow ganacsiga iyo xeerka noololaha shacabka soomaaliyeed madawiinaga yaa kala dardaarami xubno golo dhaqaalo qaranka antiyo markaasi inkuur galan ganacsiga iyo fursado shaqa ee markaasi ka jara dalka mudnaan gaaran iyo siyan dadka danti yar siduus hadalkan dhigi madaxweynaha soomaaliya
بهرت عدلت دوت هو الفلان دوكومنتي انصوف صوي انصوف صوي دوكومنتي انصوف صوي نوتايو حقصو
doobada waa kuwiin deeqsiga laga doortaa dogognamo maankuwiin dantiismagaradka doctor isgoobi dadaalay daryeel cusub sameeyey waldantanka jartay naga durugsanaabu hanindiyaariyay geeka waa deeq alla noo keenay nootaayada hagsoor dadow ka faa'iidaysta nootaayo haga sooraso daartii aad iibsato dukumiinti sheekiin suubiyaaso lahaanshahaga ku caddaynaysa dubeesatakiin reewaso docka yar iyo danaysi aan ahayn diiwaangalano doo'anka jarna dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhahaba galanka iskalawada duugen inay dadka wax u qabato lahanduubay lahandiyaariyaa fursaddaa inoo keenay weeye dalaalninyaallawug danteena ayaa ku jirtee dadow kooya oo ku faa'iidaysada nootaayada xaqsoor dogognamo aydan daarnee shallaayuusan noo dambaynine dulmagaana kuka badbaaday aan diiwaangashano guryaheenna dukumiinti insuubsaneen aan u degdegno nootaayada xaqsoor adeega doorka ah
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhoweeraba arday guusdambeedka ku koodee nankii daawacad gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeyrana shirkada ka garaada goyti gaaf mediya garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaaw male boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkadoo daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf mediya waligalii waliguddi wala gaardhikaw male shirkada daawacadda ee gaaf media daawacadda heb e design door eh shaqaale khibrad i aqoon le garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf mediya
sarfaska ama shaqooyinkiyada gobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies
المغيرة المغيرة بقارك على في الاسمير المغيرة
imrow neew idumiinku wargaba idoonteeda sifaday alaab dhismiha maras weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey onbay dhowa daydhabakiyaala anteew ijeegu abaabaanik ijeeyin maay maytubelin maarinayso oo magaaji lagoran gudaha almuwira ha gudaha galaan haba maaridaaso walaagi alaabhaay asnuugi arintan maskasheenay adiina wadhilahaysa hamara qalabkismuku doonade alaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara ukummadu fooluwaa halmuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor minshay dudumuwa awoodin minshaygeeda aana isgooshana eedaga howal biling inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuombaxi afar doorle iskorsaartii idoolay dhisid
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif hasanow sheegeedan yagee ka sheegay intiisa iya musharax anteegan mar kale qobodowka korsiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif hasanow sheegeedan yageeka waliba kulun qada sharaf ee uusan suubiyey xildhibaano golo wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed usugana ku dalbadi intii odjaysiyan maadaama markii inku horreyti eta oo usuna ku dalbadow markii horena ha doorden erga kureeda baarlamaanka koonfur galbeedna qodobkii ergada meelasi ku saareno hatana doorashada iyo laku odsadahaya hataba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif hasanow sheegeedan oo meelasi ku hadalay iyo waliba hadaljeey kumid hayay kureedna waliba madaxweynaha ku daba hadlay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo qaaryo sheegow anti odyoyo siyen halkahaan kalen iyo sheegahayan anti walwelba iyo eyin nasiib hataba waano dhammaantii oo u meelasii ku hadlayn
marka aan afartaniya edgini doorasi lama bilooda waa la jawaab hori waktigaan inay mandate yahay marka kaankaasiye anini gaargarow hantilis doorada qabi anina inaana sii sheega inaan inay musharaha aha oo anina inaan ii doorada fado oo aan codkiisa warsan hortina inaeeda halka sheegay musharaha ee jar meelkala sheegay jarta laakiin meelihisi sharaxo ama baahan ama in la sheega ah sigu inaan nahay musharaha inaan sii sheegay yow geedkaan sii weri oo aan inay qawaan sii weri marka dhegeysiga maasitiin aan way faday musharaha waaha inay gacan iisi oo qaba lawal qaba walaysoo ilaahay laakiin laakiin lagu fado usi jarta in si diibo in si nays kala dhig taas soo taal laakiin laakiin wal fado warsishilo ku fado marka inaan meesha sheega iyo werni aan tankalayay iska waqtigooda inaanisu aan waliba waqti hada shaqeeyaani sinka mahanaga wada shaqeynta iyo diski dheeraya oo waliba eed iyadan dhib badanaaya dhiigada iyo qaharka iyo oonka lahayo hasi marne sinku mahanaga dheerahay asanko kaasu dherada sigohaya marka sigoka mahadsanka hasimarni iyo walqabadka iyo dadaalka iyo hasimarneen iyo sidii una xaalaba una ka sugnayneen oo runta haska wada shaqayneen eedaasinka kamahanaga runtii dhabaanada iyo oo gudoomiyaha ay gudooyeenihiisan ka horeeyaan iyo wasiirada ha ayla shaqeeyeen iyo dhammaan maamulada gobol iyo degmo iyo ciidan runtii dhammaantii oo mahadnaga se oo sharaf ii dadnimo leh wadaniyadaal hayla shaqeeyey intii waktiga keli ahayd marka intii waktigaas hayla shaqeeysa kamaatiyin waktuu hata dareerona waliba sinka asleynaysa oo sii siidan meelbaaba ku hadaa aragay facebookada kule walasugoogsan ma jaraan laakiin wali qobole male fadhiyadaha in la eraha iyadan dheegohay laakiin waliba waa iskala jarnaa leho fadhidahaynin laakiin waliba qaba ahan institution oo dhistan oo unanay dhiibi oo nanay kala xisaabtan oo nay jarna aaminsan dadkii walay dhiibi dagaalka hayen institution manay dhiibna kursiga manay dhiibna halbustoo la iska ilaaliyo dharan manay dhiiban ma jarna saas dartiye institutionka dhisna mas institutionku masa waa ku dhimanaada koran laakiin institution jara oo la aqoonsadii oo dhisan waa saas dartiye walku curusba ma jiraan ba inay institution la dhiso oo institution jara oo lehe kasta oo lain baahanayo adeega ubadaasa nooc kasta leelata oo leh inay la soo geeyo bawal sahlan ahayn marka aan wali aaminsanaa waktiguna taan roognayn lan walba waajibaadkiisi lahay inuna walku badan gudini ayaan aragaan marka isagooyadooda mahadsan waliba ahaa wakti kastoo waliba leeyaa wakti sheeleeyay laakiin geedka institution ayaa barlamaan leh wasiire leh dhinacii oo maxkamado leh walwalba leh ciidan leh tirada iyo tayada isu kala saato walaa oo adduunyada jarayaan la qiibsadaan dhana laakiin waliba aha way la reeyna langaba kasida fadoo gibirtaan ma maka ogolaada nabarteeda marka dastuwa may qabanile walayn aragay ini walaa ana qabanayo inkiro haayaan saas dartiye wala jara jaraan laakiin waliba waa dad oo garsooryaale oo shacbiweyne le oo ciidan fayle oo waajibaadka way la qabadeen gorda way la qabaneen gordaa ina jarana aaminsan saas dartiye duruuf badan has shaqaynayna marka horta waliba geedkiisa wareyna siinka mahadnaga duruufta hadla marnay iska dheeray siinkuna codsada inaana mashara aha codkinaysiisa eedeeda maasisi dadka dhamba ma ogolaado farahabarti adagee hawaan maalay oroos miskitun hantuntay dharshe ha gaday harafaadi ilaahay manaro lagookalo oroosuma kafays lataay sida ata shariif hasan
ama hana suubay maraan dadkii walin suubay aragu haysan allahan weel waa qodob haka rafaadi ilaahay minaru asinaasa matariyaadki sheemayahay ariyutolan koofadawlan kale aga sheekaday dadasaas usku kukooyohayan ma qiyaas ko korwaayo hambalaayo horani garay walaasii iin baa aragoo haynay iidoo mukoodhir raadhilikooye ama oqalboonto hatana mukoodhir kuninini lijar hatana saasneyka lijar dawlada ka dhisan laakiin hadda systemkan kooyo meelo waa ku bilaaway magiisheeni laakiin laakiin shaan dhibiba ma orosne horta ma doon umar waa ma dooran ergiha dooranka gudaada hata kowniga una tilay geladaana madoolay hatilay fiirsadaana mula saana dhaw may jartee shukaansa badan adhiyo belitan laankaasta koy adag ariikanagey mara qalbigii sheele marka hasaala qataar ilaahay unaaraysa ayaa hadda ka hor qasa dheer ikooy madaxweynihii maxamed siyaadba guulwadayaal walaarha boorto goodgogadiidu inka jaro iyo dharaaran askarta biyow gaala goori madaxweynihii walyarlayka taabaday askartiisku tabe guulwadaba ding datina isku dugabo hilibkiina aamo fade makari soo roor manur alla soo gal sollantii fadaawa heshiisaas galadaa sollantii fadaawa heshiisaas galadaa war lankiin guru fadaaw shariif hasan warsado yallana maabidkiidaba haddana waylana madaxweynaha fadusatikeeka dardaaranka ilaynin kuweerne yoomilyidaan oo aday maditan asta abtii dhowaan ala darsiiskiin dhowaan eri warbaadda hebata tarnamon walas warsado doona owlaaduuna dhalna zoobasa imrihan waaye eemudowsayn ogdin aqlihan waaye ilaahayagaa diilankan ilaahayaa tusiyeekan rabbagaa ogolaada sada madias unway fadaanaan unwa ka ooyaan lambaarlamaan aduurka walahankashasheega uma jaro shariifka madi ada beladu huurashay ada galo ada fiiridu kasaasan dadka bershay waligaduwaayo horta way fadaynaan baarlamaana fadhi gudurur ku haado in laqobsana dadkaasay lahay sharci dijiye ahaado la sobsado laxka dacwoy maxakaamadii miiraaw artineed loodaho koonfur galbeed qaab dawladeed nin dhaqanlaan eedan fadaan way fadaane islaamkuna hawan maalne war shariifada aada korsiiska ilaalda koofada una reerow iidow nin uga rooro haynan gardoo hadown ana garwaalshadeed iyo maa imaan dawleed wallaha bajidkaaka jar oo kasaasaysa gaabka kursiyada milakii ka hagsoy oo badaadka dhaqaado jilimankaana koortumiye miishayna ma aragaaso niidhiidon madii banaanka iskasaa ana ogaado doonta hadame wadaadkii niiwadoy hobaabul muslim kala tuugda fadaasan dhoonkala ka dhowi bax adikinyaale tantaga lale weliba weliba dhanka digaani dadka niidii wayta walaalogaana ee kooyow isteedka fadaa muwaadinga ana doorasho fadaana iraw wadanka nebiga ka dabaale qalqulloosooyin i walliindeerni i walanhayni i dadka iska alawmeynku tigaane ini koonfur galbeed dhiblahan maray dadkeena la teegi warkii dib hore dhamaaday un hadda markii baarlamaanha un ani sidaan laha dabaalana koonfur galbeed un gudoomiyaha baarlamaanka dooranay laakiin shariif hasan horan dooranay ma irkinimada ka dooranay maha dhabaanimada ka doorana dadka hadda wala weydoonay nimada isuun hadda cod noofada oobno ilaahay aan ku cobsanoona una uska dooranay baa sana iska dhaganay hoob una dooranoona amaan dhibsheena midigi maaha maaha maydhare amala mukhtaar lakiin dhero jiray ilaahay unabisadaa yaa inta kormaydhare boqol iyo labaatan wal dheer baa jirta aakare ma ku obsadaaso leh kule hadda dhimasho ma ku obsadaaso adduunka abaartooha roog anina hadda kila ahaan watay jarmiis kastaan roog leeyidoohay un haddi un haddi shariifka isbarne on roognon haddi ba ujeedi magala korno on afdami saasan linroon maisin sheegay un haddi gadoomihii baarlamaanka markii una doorani an maitaawiye wiish usoo dirdireero ee qodaha saaraya laakiin guri wiish laga koraa gudoomiya baarlamaanka ay xabsantaa qabada sharafta aad noo samaysay ood noogu soo bandhigtay in aad musharax tahay afar sano waxaa ku doorteen odayaal hadda doorasho waxaa ka rabtaa xildhibaanadaada iyo baarlamaankii codsiga aa noo soo jeedisay qabada aa noo samaysay waa ku mahadsan tahay maxay ahayd mar walbana garabkaagaad taagannahay codkaynana waa ku tashanaysa haddii ilaah yidhaahdo ku talgamaaya ama tahay shalayna waa imaatay maanta shalay geed hoostiisa la isku doortay maantana meesha aan ku jirno waa ujeediin maamulada maamul goboleedyada maamulka ugu hormarsan oo maanta kaalinta koowaad ka gala koonfur galbeed waayo haddii aan lahaan lahayn madaxweynaha ama gudoomiye baarlamaan ma aana qabsadeen marka xildhibaanada waxaa idin leeyahay ha fiirin interest iyo jes fiiriya caqabada saddexda boqol tan gobolka shabeellada hoose iyo bay iyo boqol intaasaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله رب العالمين madaxweyne iyo gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xildhibaanada golaha wasiirada baha saxaafadda kasoo qaybgeliyaasha dhammaan waa salaamantiisa salaamka bacdi daladan uu maanta noo soo madaxweynaha koonfur galbeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna madaxweynaha daladaas iyada ah madaxweyne soo dhawow orta waxaa la yidhi nimaan runtii baa lidheema been baa ukaysan baa layidhi nimaan run sheegin beenaa u qabso annaga xildhibaanadii baan nahay oo adiga aada meesha keentay annaga adiga weli kuma dooranin adigana maanta ayaad biiska saaran tahay annaga run baan sheegayna been ma sheegayne waan ku hiilinayna insha allahu waana ku garab istaagayna waa naga dhab waay moogi maaha beennaga maaha qofku waxa uu qabto ayaa la sheegaa haddii la yidhahdo hebel waxba qabanin hebel waxba yeelin haddii maalinka anaga nala dooranayo meeshii bashaaro oo oolkaas ayaa noogu dhaariyey ayaa gudoomiyaha abdiqaadir ayaa lagu doortay maanta waxaan taagannahay way muuqdaan marka in la qariyo maaha marka sadar muuqdo su-aal ka dhambane waxaad qabatay madaxweyne lama qarin karo cid qarin kartana ma laha annagana insha allahu ma qarinayno ilaahay baa kolley yaa cadaaladda ah soo dhawo waan ku leenahay insha allah garabkaagaan taagannahay cidda cod ka rabto waa annaga beryahan waxaa magaalada ku jirtay oo xildhibaanada badan ay dhahayeen madaxweynaha odayaasha iyo xildhibaanaha sooaarka unbu yuu la hadlayaaye annaga buu nala hadlo maanta warkii waa dhammaaday codka annaga naga rabtaa annagana codkeena waa diyaar insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdisalaam doogoo keenimey marka keeneraqadaeray minaray bilo dherinyaa qubaxi gamuurmaka damboweywaa walmehere laakiin lama kalayn dada herfade madaxweynaha deeka waliha bandhigay musharaxnimadiis muwaadin soomaaliyeedu musharaxa nagade kan kala reebiya garoon musharaxa nagade aniiba musharaxnimo fadaayo laakiin hadda aninjeedname hango damboyn musharaxiinga nagada doona sababta xaqyo layigu lanku reebo korona male tan lamaad madaxweynaha walaahi han ee banaanka laka gurabow ni hanuun dhiga aan qabna walmagoba ni walababadi meelaray lamihindoo jeega ba mayn tun jamaw gurbaan hoob walmanka jarna may hamiin landhooyo ha hoobba horumarba lan suubine yani dowladnimada walan ka dhafne dowladda baneenka roonayne xukuumadda shariifaadka madaxda ahayba waa yani angobana abaarti maysaas landhisada waay abaarti may baawti istoaafin langadada waay abaarti may kulligeen baasboordan gaduudino dalkii dibadda la garooro langaadada waayo xaqiiqdii xukuumadda walqabadiiyo ku midayay madbona ama facebook galno mase qadla fiiri masheelshaylo kulamanoniisakoy hooba hadalaan mankoo dhasniimay guraasan alnire hay mankoo dhasnay adiin walkadar kii ka baalisa kooka dhasaysi dheh hoob wala la dhasiibo runtaynan haynena arag adiib arag waayo reer koonfur galbeeda wala inii sheeganaana hooba shalmay garad di gobol guraane hata sade gobol ama mas-uuliyiin ku ena madax ku ena dawlad ku ena xukumo ayna sadeeda gobol lama gobol lama gobol enjagan i gobolka quuymo sadeediiba laskala quuyaw xaqiiqda nii sheegneen mudbuuna hadalna wali yaraanana jidka noo hiriyi mayna raay een een meha qaado kor safar ma ku kooyo balaan inta la dhaaf ya madan megal basa kala la weelo xaqiiqdi madan wali een een sigooni aan kanaga day unni inti kanan aakiyaal qaadano madaxweynaha damiishar ni qaado furowshan loo sugaay dhabka meelo jara war yalla na qofka weelo cayaalka dhan cayaalkay wali ka taladaayana wala usmadaaf qabo ka taladaayana dhaliilo soomaali guud ha ahayd koonfur galbeed guud ha ahayd na wali noo hayta federaalka noo hayd walba laagu qaadaydan oo keeraaya mahanada eerahaya unuun inti tabartaayna ka taafni ha gabadhigay hoosan dhigay xilkalana warsaday madaxweyne hoob ilaahay hare ka dooradaan codkayno kasiyaan kiinhiiliyaan koonfur galbeedna hiili koofadaas inhiili adoo mayla raay antan cadow ee qabta antan maylala yasala kiindaba antan yaftiil ana kiidakaw ya haasuu biday aba una ka dooranay codkayn aqlabadiya haysata awoodne hanhana kubadan aqobata ilaahay sallamaad xildhibaankan ka horeeya inta ku hadali boqol afartan sagaal kursi ka fadhiina kan shariif xasan sheekh aadan noo haalo lama kiishay gobsaneen oo boqol afartan sagaal ka bax reebna shariif kusuuba ka horeya runtay nii sheegnayna annamatiha usudaada beeloha i dooratay tolkoha i dooratay meelo system koo kukoy deegaan koo kukoy haaji damsiin waan wadaha anol i raarho intaa galmi ano bikisalaan iyo wadantama koy dadki shalme geera duurahan ii bursanaay hadda banaanka suriyin isugoo ay banaankooba annaga inaan hangnagadaan aniiba oga heeran shariif kale kamana sheegado madaxweynaha madaxweyne aniiba kasheena adiin ha ikii dharay kulligii saasay dhadhabdaan saas weelne xaqiiqada inii sheegneen sidii aan walil eray qof kasta soomaa bani aadan kasta walaalshee dugeeye walaalshee darajeysde unuun isu darajaayna usuulna darajaaye koonfur galbeedna saasa horumarka deeras khayr badanna sii asalaamu calaykum waraxmatullahi diiwaano maasiskin horta ciidanka gamaanage ajiibidiisa waa diidtay inaanu mushaarahayn ina sii sheega ujeeddada way lahaateen inaanu mushaarahay ina sii sheega manin sheegin iyo meeloo kala dheegin iyo hortaana ma sheegin iyo keliyan hortaan sheegin rumo allaahuma maalika mulku lanlii sheega ugu geeyaa horbada lain sheegi ciidan korada mulka ilaahay diibe langna walma kasii kor langna walma koo qaado kor laakiin dadaali tataafi waa iswarshashiy mareeba marka dadaali tataafi waa iswarshashiy roogdana ciidanka gamaha naga mahad ilaahay isku le intaa waa shaqaynayna kamahadsantiin walaantuku dambeana insha allah biidnillahi alkariim سألت إلهي وإلهي سيسان دكتان إسي أطلن لك غالبها وعن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dukaanka qalaabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bogbobshay ii gaanjadismale waqoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohoota dibadda hasku diiwaan gelin bohoota dibadda inama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhooftay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa qufaasay safarqa harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banoo macawiista qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qoboy kan ha qoboy kaasa qoboy kan ha qoboy ma taro jubnihi tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaa
waa hagaag dhugun sideal tumun iyo toddobada bilo nofembar ee sanadkan labada kun tumun iyo siyeedka waliba dhii doonay doorashadii madawiinaga maamulka koonfur galbeed taasiyo hata galantiyo ka jirta xildhibaanada golo wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba geega ka shirayna xaaladda ammaanka iyo mashaariic horumarineed oo maalintii shalay madawiinaga koonfur galbeed uusan ka daafuri magaalada baydhabo shirkun golo wasiirada waliba shir godoomiyahay madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif hasanow sheeg eedan walina lanku hadlay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayin xaaladda ammaanka deegaanada koonfur galbeed mashaariic horumarineed oo maalintii shalay madawiinaga maamulka koonfur galbeed uusan ka daafuri magaalada baydhabo iyo qodobo kale shirka markiisa dhammaadii waliba warfidyaenka la hadlay ugaas xasan cabdi maxamed waana wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya walin hadalje kumay tahay maanta oo arbaco ah bishuna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad labada kun iyo sideed iyo tobanka shir uu hogaaminayey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa ka qabsoomay xarunta madaxtooyada kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dabcan dee khamiis walbaba ay caado inoo ahayd hase yeeshee sababa jira awgood loo soo horumariyey shirkii golaha wasiirada guud ahaanba waxyaabaha la iskula soo qaaday kulankan maanta wuxuu ahaa amniga guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii uu yahay sidoo kalena waxaa la iskula soo qaaday arrimaha arrimaha dhaqaalaha oo aan ognahay in kobac dhaqaale uu ka jiro gobolada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena waxyaabaha la iskula soo qaaday waxaa ka mid a mashaariicda horumarineed ee ka socota gobolada koonfur galbeed soomaaliya haddaan ku horumarno guud ahaanba amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay guud ahaanba markii laga dhegaystay warbixin wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wax dhibaataa lagama soo sheegin gobolada koonfur galbeed soomaaliya marka laga reebo nimankan gumaadka ummadda soomaaliya dhibaatooyinka guud ahaanba ay ku hayaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxyaabaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa maalintii shalay toole waxaa la daah furay mashruuca horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo uu si rasmi a u furay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyadoo hay-ado kala duwan oo caalami iyo lokolba waan ognahay afartii sano ee ay dowladdanu jirtay inay kala shaqaynayeen dowladda koonfur galbeed soomaaliya dhinaca horumarinta iyo maalgelinta intaba iyo wax u qabadka bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya iyadoo halkaasna ay guud ahaanba hay-aduhu ay wada yimaadeen iyadoo ay ugu horreysay hay-adda s s f oo aan ognahay in guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya mashaariic aada u waaweyn ay ka wado hadday tahay dhismaha madaxtooyadan cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo eerborada kala duwan oo ugu horreeyo eerboorka degmada baraawe madaxweynuhu shalay wuxuu si toosa uga codsaday bulshada qaybahooda kala duwan iyo guddoomiyaasha gobolada baay iyo bokool iyo shabeellada hoose iyana qayb ka ahaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka ceel berde xudur iyo diinsoor sidoo kalena guddoomiyaha degmada baydhaban uu qayb ka ahaa kulankii shalay uu ku daahfurayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mashaariicda guud ahaanba horumarineed ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kuwii hore loo qabtay iyo kuwa la fulanayo mustaqbalka in lala qabto si wanaagsanna in looga faa'iidaysto guud ahaanba sidoo kale kulanka waxyaabaha kaloo la iskula soo qaado waxaa ka mid ah shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba inay amnigooda hareer istaagaan ciidamada amniga har iyo habeenba u taagan sidii amniga loo sugi lahaa sidoo kale madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu saaka xafiiskiisa ku qaabilay uqaabilsanaha u n d b soomaaliya george conoway george conoway iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayey iyadoo madaxweynuhuna uu ugu mahadceliyey hay-adda u n d b guud ahaanba sida ay soomaaliya wax oola qabato gaar ahaanna gobolada koonfur galbeed soomaaliya muddadii maamulkan uu jiray isreer istaagga iyo mashaariicda waaweyn ee ay ka fuliyeen gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona u n d b ay ballan qaaday in xilliyada soo socdana mashaariic waaweyn oo la taaban karo laga furin doono gobolada koonfur galbeed soomaaliya shirkan maalinta maantaoo arbacaa la qabtay intaasuu ku saabsanaa waxaan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala waxyaabaha kale ay soo kordhana kobaca dhaqaalaha marka la yidhahdo waxaa laga yaaba dadkeennu inay u malaynayaan in dowladdu qof walbo ama qolo walba intay gurigeeda lacag ku siisa dhaqaale ay ku siinayso kobaca dhaqaalaha marka la sameey waagaag dhugun sidii halkaas waliba ay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed waana eh xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sinadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamow danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo wali dantiyo ka haysa ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq baydhow mayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi
walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuum baryime ee bidhaantiyo shalduwan badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo araftislambogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton isgowshe lanhaayo korna kareem kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtun kurtun iifin kurbidisku guurase alaab maa u
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال farneejar arwada alaabgeliyowga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwoytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ala daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudoo hangu adeeg alaab orjinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbay dhowlaylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyaan walha bari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadi
madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shahaado sharaf isu guddoonsiiyey madaxa aan ka sarreey hay-adda u n d b kulun geeka kadhii magaalada baydhabo ee caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba madawiinaga koonfur galbeed isu shahaado sharafka guddoonsiiyey madaga aan ka sarreey hay-adda u n d b kaasi oo sheegeen intiisu mutaysaday shahaadadaas haddaba shirka shahaadada laka guddoonsiiyay markiisa dhammaaday weliba warfidyanka la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ustaad nuurudiin usugona sharaxi shahaado sharaftan iyo sababta lan guddoonsi iyo qaar ka mida wasiirada la shaqeeya hay-adda u n d b kulanka wuxuu ku saabsanaa is-cogoraysi iyo waxyaabihii ay qabteen dowlad u n d b u qabatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ama dowladda koonfur galbeed soomaaliya in abaalmarin shahaado ah halkaas lagu guddoonsiiyey madaxa u n b ee soomaaliya georgia una guddoonsiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn kulanka markii la furay kadib wasiiradii qaar ka mid a wasiirada iyo sidii sidoo kale u n d p ay halkaas ku wada shireen iyo madaxweynaha uu shir guddoominayay shirka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan sheekh aadan ayaa ugu horeyn ugu mahad celiyey madaxda ama dhammaan u n d p sidii ay ula shaqeeyaan ama sida ay ula shaqeeyaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo waxyaabihii ay u qabteen u n d p waxyaaba badan bay u qabatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taana wuu ku ammaanay sidoo kale wuxuu ka codsaday in ay sii ballaariyaan waxqabadka ay maanta ama waxay u qabanayaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha wuxuu si aada u dheeraaday in dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya ee shaqa la-aanta ah ee u n d p ama u n guud ahaanba loo abuuro ama shaqa abuur loo sameeyo qaarka aan haysan iskuulaadka ama iska bixi karin iskuulaadkana loo sameeyo iskuulaad si waxbarasho asaasi a u helaan inta badan madaxweynaha wuxuu aada xoog u saaray sidii dhalinyarada looga kicin lahaa derbiyada loo samayn lahaa ama shaqabuur loogu samayn lahaa madaxweynaha inta badan wuxuu shaqaalo ama shaqo siiya ama uu maxay ahayd maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu kusoo daraaba dhalinyarada saad ogtihiin marka inta badan wuxuu diiradda saaraa dhalinyarada iyo haweenka in wax loo qabtaa madaxa u n d p ee soomaaliya ayaa sidoo kale ugu mahad celiyey shahaadi sharafka la guddoonsiiyey iyo sidii ay dowladda koonfur galbeed ula shaqaysay guud ahaan u n-ka gaar ahaan u n d p marka qaar ka mid ah wasiirada oo halkaas fadhiyey iyaguna shirka kulanka qayb ka ahaa ayaa hadalla koo kooban halkaa ka jeediyey wuxuuna shirka kusoo idlaaday inta badan wuxuu qabanayay u n d waxay qabatay way muuqataa waa inoo loo jeedaa sidoo kale waxyaabaha hadda ballanqaadeen waxaa ka mid ah sidii degmooyinka hadda dhimanoo la dhisi doonaa ay gacan weyna ka geystaan kuwii horeba gacan ay ugu soo geysteen sidoo kale in mashaariic kala duwan ay ka fulin doonaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka mid ahaa ballanqaadyada u n d
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daayiradiin intan jeed daarudawa hospital sumay daarudawa hospital leyli leemay foola isbitaal daawo ngyaal wamay way diindirikow diinlay bilaawshawa doohay doowalkiintarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lankika daytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii dctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bykemistry ikan sheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkada dambeeyeen eh tib-
genay mayka daaray geedo ongooyahay guray gooba goobayaya dhuxulaa ku garbiisadaya beedka digsiisada ungurtoy geedoo gaarakin daagay madoona guudaasha hirgalaase guurhugadiisanga la deeray yunigaas jike yalla kinshaanay
gaaminay haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan hafiiskii anjeeda qur'ada ma hinboobsido hemeen may suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharari madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuwayin aadamay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qabo hewal kale lukugu gudubo malaha ayo kambanigi yunigaasu hee may dornay reed maysin waday haamogi jikada yunigaas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasinku bujiyaasa gaabinay gordaasa meelikoda yunigaas ungan ani gorode mey madoolay helo yunigas dhuhulan kuneebsado yunigas helowshe yiil badanga lukugudubi gabasaarkee dhambal oo bojiidi gundiinadee babogdi maacuntiyo oo midoowati galabku galab deeble garbiyaw derbigii iyo jiingadi allaayde madoowati walku gudubay geedoganinien badbaadeen gaajo teeganaaytay halkun lu- hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya heelaydheello habshan muhurta halow moobel ee haasaawag iyo hariirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlay ka hirimay hariir luwaldhada halkudhigga bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom meelka xiisayaan bulshida oona ka kihiranin mayka hiisayaana bulshada oo waana ka kahiranyeyna adeegaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega teleefoonka galanta iyoonay kan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambal iyoonay weliba adeega my s m s haangii haruubshawaa mishal heraayan hormuud iyo bulshada hinrib i dhaaya mis huraayan hormuud telecom iyo intiiba halow moobeel fadaasa inii inshal heraana ogaaday hege internetka hormuud saa iska iyin high speed internet waa bahooliye hormuud telecom soomaaliya sida g b r s my fi
waanahayo arday waanahayo ubaxii wadankaanahayo
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi kasne hadalka fadhigahanku kani kaafi akademi majidku kaafiye kun i kow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaxa kufow i kedin waljarow kasankaakii koodii ka siranka hooshow idlankii dhisow aas-aasa qoday ilmo lambardowna ilifaha ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiya akademi lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana igu soo celiyo casharka ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilada ee waa iskuullada ka booda fasalada kurbaha ku dhaaftee kaalay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi iskuul kuwii horaan ilaawina kaafisa muxuu yahay dugsiga hoose dhexe
waa hagaag saaxiibayaal weli noo dhegeysadaytani siyeetun isiyeed dhibic lamaha aalada life streamka meel ka siisin dunida ku roogdan magaagay socdaalu idaacadda warsan farsamada gaabshaaw waliba hawada siinkulee hamiin fayda barnaamijka oo ku waliba haskudubridow jeylahaayay saaxiibkayga cali koronto wasiir bayle ya sheegay intii injarna beese si sharci dore iyo kaseen xildhibaanada golo shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ya sheegay anti marnaba aan dhii doogna weli jena aan dhiina waana sharci dore eta anti lacagle kabi mise lukubi wasaaradda isla maraxantaasna dad lasi musuq maasuqniya eta siduu sadalkan dhiki wasiir bayle yaa hadalkan waliba sheegay xilli uusu ku jawaabay su-aal la weydii walina uusu sheegay intii xildhibaanada golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lanqiibi beesa taasi oo uusu sheegay intii walbuunku jarna waana uusa ka tilmaamay intii sharci doro weyn yeeta oo xakubati hadalka maalmooga inka dambooyiyo haayeen bulshada oo haayay intii bili barakaysanayd rabdaan xildhibaanada beesa lanqiibi waana kulinjo lagu fasahay hiluusu ku qiib qaaday barnaamij yo waliba uuse sheegay wasiirka maaliyadda antiya injarna walbeese oo wasaaradiisa iyo bidi oo waana si sharci daro ee lakasii xildhibaanada qaranka hataba wasiir bayda oo arrintaasi ku hadlay waliba hadaljeey kumid haay horta waxaan waxaan ku talinayaa gaar ahaan reer dadka jaamacadaha ku jira ama jaamacadaha ka soo baxay wadankeena wuxuu leeyahay waxaan jeeda kala lahayn kutirikuteen waxayla baa shaqaysa kutirikuteen soo makaraysi waxaa laydinka baahan yahay inaad common individual ka wanaagtaan iyo inaad research samaysaan weeyaan iyo really had adii kale maxaa maxaa maxaa ku filantiid adii kale waxaad weydiinaysaan soomaalida kutirikuteen iyo hadal nin jiglid akhriyay ku adkimay soomaalida ya qofba qof waliba ka kale unbu dhegaysan meeshaa shaha lagu cabiyo baa la iskugu iman halkaasaa sheekadu ka dhalata taasaa researcha diida waxa ku dheeray diida research methodology baa jira aad leedihiin oo taqaanaan waxaan filaya dhalinyar badan ba ku jawaabkan research oo jaamacada ka soo baxday bal arrimaha laydinkula hadlayo macquulnimadooda hadoota si saara oo teskareeya inay macquul iyo waxasiyan kale waxaa idin soo baxay marka waxyaalo fara badan fara badan oo walaalayaalow adeerayaalow jahawareerin loogu talagalay jahawareerin dalka in lagu jahawareeriyo jahawareerintuna waxa maanta halkaan taagana in la taagtay weeyaan jahawareerintu inuu lugta lugta la jirinaya maanta waxaa idiin sheegayaa aniga maaliyadeedu waa auditable weeyaan auditable waxa ka baxay adeer abdilqaadir somadan abdilqaadir aan isku nimaado way iswareysanaynay waxaan kuu sheegaya waxa weeye maaliyadda dalkani waa auditable weeyaan waa la soo geli systemka imfku keenay ee ballaaran ee meel walba laga arki karo ayaa laga arki wax aan qof ku jihaysnayn xaq u leh oo meeshaa ka bixi karaa mana dhici dhicina maysa ade ma dhacaysaan ku idhaade eeg aan kuu sheego insha allah waad iman doontaa bug yar baan miiskayga bug yar baa yaal saas oo kalaa waa budget weeyaan bug yar baa yaal dad fara badan fara badan oo dhibaatooyin haystaan baa iidan lacag baan kaa rabaa bay odhan uga yar umaa furaya waxa odhan oo magacaagume halkan ma ku jira uma odhan kol haddaan halkaa ku jirin miyaan bixi karaa adeer ma bixi karaa ma bixi karo leanna dalka oo dhan baa kaa ku rahman mo waxaa laysla ogolaaday halkaa lagu lagu ansiiya barnaamijka asiyaga lagu rahmaya danba kalo kasoo baxaysa ma jirto ay kale suuriyo marka waxaan idin taliya waxa weeye adeer kutiri kuteen waxaa la yidhahdaa
genay may ka daaray geedo ongooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbiisidaye beedka digsiisada angurtoy geedoo gaarakiin daagay madoono guudaasha hirgalaase guul hugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaaminey haa hameyka daari aad waqtiga iyo dhammaadaan xafiiskii anjeeda quracada mahinboobsido hemeen may suubiye walan dabkan bay dhabahaayana dhuhulan ba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo haase walkuwayimaadamay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebera siidi shidowshana dhaba ka qaba hewal karen kugu gudubo malaha
ayo kambanigi unigaasu hee may dornayreed maysin wade haamogi jikada unigaas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasiin kubujiyaasa gaabinay gordaasa meelikoda unigaas ungan ani gorode mey madoolay helo unigas dhuhulan kuneebsado unigas helowshe yiil badanadha ku gudubi gabasaarkee dhambal oo bojiidi gundiinadee babogdi maacuntiyo oo midoowati galab ku galab deebli garbiyaw derbigii iyo jiingadii allaayda madoowati walku gudubay geedoganiniin badbaaden gaaji teeganaaytay halkun حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال سهل الكترونيكس ستيشنري اند كوزماتكس saldhigii baahidaada surankaaduu marayday suubaneey ma taqaan hadalkaadoo waxba soo heesi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar h b acer tushiiba iyo del iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahla electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romance habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo ونبلغ تيبات نادي الشباب يحييكم إخوة بيننا jaamacadda jubbada sare abarjuba university arli ibirbati abag hoos yeelawaaye ubur hoola daagan iyo idoodkii bartiyo lawaaye maylan aane arlo walan heli lawaayo umadiikanoolayti iritis iyo diday walan akhyaaryaw lawaaye antaas meen aw ahaa ilmalan weydiyaani aqoonlaan iwiliba aqlo an shaqeeyana ilow maylanku ka baxay ini ilmo la weydiiyo lan aqal qaado jaamacadda jubbada sare aqoon weydisa arrajiride ankabaxe iyo jinabi ekii tilmaamoy iilio olol xumuma ilmisaasami ku dhaxala ankubatoy arlaada horandeer jaamada burjub tiiba taalo teedna biisheentiya jaamacadda jubbada sare oo hortaba isinku ogayteen aaday jaamacado iyo ili aqoontaha kuburqadaasi ya haddana ilmisheeli bileeriyey ustaadadii li kordhiyey deer jaamacadda abar juba abar jubba university intii hakuqalin jibiidi muddo aan ficina aqoontiyo welan bogi adiina unku baaqato deer jaamacadda abar juba sidii bartijiirkii hanmeeli jaahilnimo aylanka dabi jaamacadda abar jubba miitaro doorka ilmaga jaamacadda abar juba laki
waa hagaag saaxiibayaal waliba isdadeernay qodobkiinka dambooyi barnaamijka kulanka warsan taliska xoogga dalka soomaaliya iyo waliba war ha ku saarayna howlgala iyo fulyeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo haan caddaanka e ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo waliba isku kaaladaayana saaxiibadiyo caalamka iyo waliba howlgal dhulki iyo irka abiyo ka fulyena antaan dhaxayta degmooyinka balcad iyo afgooye oo ku shal tirsan gobolada shabeellooyinka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhex kabtan aadan xasan cusmaan oo ku mid hay saraakiisha dowladda soomaaliya howlgalkaasina hogaamiyay yo weliba la hadlay warbaahinta qaranka walina sheegay intiyo galanto ka dhigan deegaano badan oo hoos kooyow degmooyinka balcad iyo afgooye xaanasyo shabaab iyo maamula jaransiduusa dalkan dhiki weliba dadka un aragniyo ku mid hayena shacab yo eedan sheegeen inti dhibaatiyo ka hayeen dhaqdhaqaaqa shabaab siduusaa dalkan dhiki deegaanadana hatuuna galanto kahayna welibana qorsheeyahayne anti una markaasi seena meel kasta iyo rogan balcad iyo afgooye iyo eri kabtanka aadan xasan cusmaan oo ku mid eh ciidankii hoogga dalka soomaaliya oo howlgalkaasi weli abaanduulaga ciidanka horkahay iyo sidaas oo kale sheegi inti ciidanka si gaarka ee intou baran ee kumaandooska lankasow iyo galantaha ka dhigan tumun ku mid eh dhaqdhaqaaqa shabaab iyo hubyo markiiyo galen yoogana sheegay intiyo xilligaasi hunduraayeno waana dhuumaalaysdaayeen sida hadalkan dhiki afartun iyo siyeed saacadood ee inka dambooyi ciidanka xoogga dalka weliba yo ka guulaysadena howlgal iyo ka fuliyeen gobolada jubbada hoose iyo lamada shabeellooyinka yeeri abaanduulaga xilli isu warfidiyeenka la hadlaay waa hagaag dhugunsadayaal qodobkaasanka dambooy barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siin saari maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal dhinaga farsamadana galan wiigiisiyahay saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa saaxiibkayga cali korontona habeentii iyo qaabayowka barnaamijka lahay tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe una redunku kulmaana saaxiib yaal waliba singu ku tabaane bahwiinta warsan oo iska duuban oo sallaysada iyo hamiifay